أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxii hore ee kooxda riddada ayaa mar kale eedeen xooggan u jeediyey murtad garguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dowladda xabashida etoobiya ayaa shaacisay inay isu diyaarisay la wareegidda dekada casab iyadoona eritreya ay jawaab deg deg ah ka bixisay munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan maamulka islaamiga ah ee degmada buulafullaay ee wilaayada baay ayaa dowro sharci ah u qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha jiiddo oo ka mid ah beelaha dega degmadaasi maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada xudur
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan madaxii hore ee kooxda riddada ayaa mar kale eedeen xooggan u jeediyey murtad garguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegaya cali aadan cabdulaahi caliyare madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya islamarkaana hadda ka mid ah mucaaradka kasoo horjeeda kooxda xasan gurguurte ayaa eedeen kulul u jeediyey kooxda villa soomaaliya isagoo kaylidhaan ka muujiyey xaaladda ay ku sugan yihiin murtad shariif sheekh axmed ayaa sheegay in kooxda riddada ee hadda jirta ay shaqo maalmeed ka dhigatay boobka hantida shacabka iyadoo awood u isticmaalaysa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen dhul ballaaran oo hore ay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka riddada ayna sii wadaan furashooyinka halka madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ku mashquulsan yahay boobka hantida shacabka dhul dowlad ma iibi karto ma gedi karto shaqana kuma laha weligay dowlad dhul iibinaysa anima maqleen yaa laga iibinayaa ganacsato xoolo haysato aan ognahay xoolaha ay haystaan haddaysan shaqayno ay cunaan intay ka dhintaan waxay cunaan haystaan ay ka bixinayaan dad quutulyom aan haysan gurigay ku hoydaan aan haysan maanta meel lagu mashquulo dhul ma joogta meel lagu mashquulo difaaci joogta dalkii shabaabaa qabsaday waa soo qabsanaa ciidanka waa kala daatay xasan sheekh xoogu inii sheeganayaa ciidan oo haystaa awooduu leeyahay shalay ma haysa annagoo meeshaan nala joogo annagoo kaleeta u ahay oo shacab waxa maanta uu dareeska ku haysto oo amarka ku bixinayo oo awoodda siinayo waa dowladnimada annaga nafteenna waa dhibsanay rataaxiibadiisaan nahay shalay isku mucaaradaan ahayn war subcad xumay noo tahay inaan subax kasta dhul dad laga barakicinayo aan isku war fadhinee walaalo waa kuu ducaynaynaahe dhulkan jabtarkiisa naga soo xir oo dadkan masaakiinta ah oo maalin kasta aada cagafka iyo awoodda u sheeganaysa ka jooji tan iyo markii murtad xasan sheekh maxamuud loo doortay hogaamiyaha kooxda riddada saddex sano ka hor ayuu shaqo maalmeed ka dhigtay boobka hantida dadka soomaaliyeed magaalada muqdisho ayaana diiwaan gelisay olole xoogan oo burcadnimo ah oo lagu boobayo hantidii caamka ahayd iyo tii gaarka loo lahaa aad baad umahadsantahay caliyare dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay inay isu diyaarisay la wareegidda dekada casab iyadoona eritreya ay jawaab deg deg ah ka bixisay nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo hayaa warbixintaasi jenaraal tashome gemaajo oo xiriirka dibadda iyo isku xirka militariga u qaabilsan waxa loogu yeero ciidamada badda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada xabashadu u diyaargaroobeen siday dib gacanta etoobiya ugu soo celin lahaayeen dekad uu sheegay in iyagu ay lahaayeen oo si qalad ah loogu wareejiyey dalka eritareya jenaraal toshome gemajo oo waraysi siiyey warbaahinta etoobiya ayaa si cad u sheegay in ciidamada xabashada etoobiya la diyaariyey islamarkaana ay u socdaan inay soo celiyaan dekadda casab ee ku taalla koonfur bari ee dalka eritreya qodobo uu soo bandhigay sarkaalkani ayuu ku sheegay in ay muujinayaan in etoobiya xaqay u leedahay badda cas waxaanu hadalladiisii ka mid ahaa sida aad ogtihiin etoobiya waxay ka mid ahayd dalalka badda cas ku teedsan badda cas annaga ayaa leh casabna waxay ahayd ismaamul gooni ah oo aan ka tirsanayn eritreya tashome oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi badda si qalad ah ayaa loo bixiyey haddii la bixinayo lafteeda waxaa awood u lahayd oo keliya dowlad uu shacabku soo doortay oo sharci ah hadda waxaa bixisay dowlad kumeel gaar ah oo afgemi ku qabsatay dalka oo aan sharci ahayn sidaas daraaddeed waxba kama jiraan go'aankii lagu bixiyey badda cas waa casabe የባህር በር የምንጠይቀው ቀጥዬ በምገልጻቸው አራት በጣም ጀስቲፋያብል በሆኑ ጉዳዮች ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ከዚህ ባህር ጋር የታሪክ ትስስር አለን። የታሪክ ትስስር አለን ስንል ይሄ ባህር እኛ ጋር ነበረ። ይሄ ባህር አሰብ ነው የነበረው። አሰብ ደግሞ እንደምታውቁት ራስ ገዝ ነው የነበረውና sarkaalkan ayaa sidoo kale daboolka ka qaaday inay dardargelinta arrinta badda cas iyo dekedda casab ay kala shaqaynayaan kuna dhiirigelinayaan waddamo kale oo uu sheegay inay saaxiibo yihiin balse magacyadooda aanu carbaabin kuwaasi oo nagu canaantay ayuu yidhi gaabis xaggayaga ah eritreya oo isla markiiba ka jawaabtay ayaa hadalka sarkaalkan etoobiyaanka ah ku tilmaantay inuu yahay iclaamin dagaal iyo bilowga qalalaase uu geli doono gobolka geeska afrika islamarkaana ay u aragto weerar iyo dagaal toos ah oo uga yimid etoobiya waxay eritreya xustay inaanay dhayalsan doonin hadalka ka soo yeeray major genaraal tachome gemaju iyo duulaanka uu sheegay inay kula wareegi doonaan dekedda casab ayna u aragto dagaal toos ah oo dalkooda lagu soo qaaday xukuumadda abiy axmed waxay samaynaysaa dacaayado been abuur ah waxay dacwado u gudbinaysaa qaramada midoobay iyo warbaahinta dowladda sida ay marmarsiyo ugu hesho duulaan ay damacsan tahay inay ku soo qaado eritreya ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda eritreya eritreya waxay sheegtay in dagaalka ay iclaamsay etoobiya uu ku wajahan yahay dekedda casab ayna qayb ka tahay dabadana ka soo riixayso dowladda isutaga imaaraadka carabta waxaanay xustay in tallaabadan ay horseedi doonto dagaal weyn oo ka qarxa gobolka geeska afrika kaasoo geysan doona khasaa'ir baaxad leh mahadsanid abushayba munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya munaasabadan waxayd mid lagu maamuusayay sagaal arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday xarunta madarasada khaalid bin welid ee deegaanka mukayle wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qayb galay martii sharaf kala duwan dafcada koowaad ee ka qalinjabisay madarasada khaalid bin welid oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa goobta xafladda ku soo bandhigay bandhig cilmeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نرحب الحاضرين والمشاركين في هذه المدرسة الاختتام دفعة الأولى لمدرسة خالد بن وليد رضي الله عنه ونحن أبنائكم في مدرسة خالد بن وليد رضي الله عنه وكما تعلمون فإن تحصيل العلم الشرعي وخاصة من القرآن الكريم يجتاز إلى بذل الجهد والتعب الجسم وعناء النفوس وتضحية كبيرة ما هي الطهارة؟ هي رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هو الاستنجاء؟ تطهير سبيلين بالماء ماذا نقول قبل النوم بسمك اللهم أموت وأحيا الثاني ماذا نقول عند- بعد الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الثالث ماذا تقول لمن لبس ثوبا جديدا تب لي ويخلف الله تعالى البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا الرابع ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يقول راجعا برب السامعين محمد بن جازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومغري القرآن مع محبه للنون عند سكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني الأول الإظهار قبل أعرفي للعلق ست رتبت فلتعرفي macalinka madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga khaalid bin waliid ee deegaanka mukayle oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey maraaxisha ay soo martay madarasada madrasada magaceeda waxaa la ahaa khaalid bin waliid waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo saddexdii hadda way ku beegan tahay kun afar boqol afartan iyo todobadii waxaa ka qalin jibisay arday sagaal gaaraysa waa dafcadii koowaad alla ayaa ku mahad iskale ilaahay mahaddiisa ay ku dhammaysteen balse nuunka awoodayna iyo xiiladayna ma aha waxaa kaloo mahad iskale waalidiintii oo ardaydan kusoo dadaashay oo juhud badan soo bixiso macalin kaalmaynaysa ayaa mahad iska leh waxaan u mahadcelinaa marka dadaalkoodii macnaha ay dheeraadka ay soo bixiyeen inay hore sii wadaan oo ay- oo ay sii laba laabaan ay ka caajisin madrasadan horta waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo taxfiidkiisa waxaa lagu bartaa culumta sharciga oo sida axaadiista fiqiga iyo siirada waalidiinta ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo iyaguna munaasabada ka hadlay ayaa ka mahad celiyey macalimiinta madarasada juhdiga ubadkooda la geliyey maanta wax farxad weyn ayay noo tahay anigoo ka mid ah waalid waalidiinta ardayda ka mid ah waxay noo tahay farxad weyn ay noo tahay maxaa yeelay ubadkaan dhalnay qayb ka mid ah inay maanta qur-aankii ay ku tartamayiin ay dhammeeyeen iskuna jira wiilal iyo gibdho waa wax weyn oo ilaahay lagu maarat lagu mahadiy wa waxaan leenahay walaalayaal waxaana soo martay adduunyada intaan nooleen masana ardaydaaan ahaan jirnay ina dugsiyaalka qur-aanka gibdhaha loo diidi jiray bal iskaba dhaafa markay soo ag maraato waryayana nala dhehi jiray maantana waxaa anagoo nool ilaahayna soo gaarsiiyey gibdhihii iyo wiilisha inay ku tartamayeen qur-aanka iyo culumtiisa waa wax weyn oo ilaahay lagu mahadiy wa waxaan leeyahay ardayda ee qaabka hadda ay qur-aanka u akhriyeen iyo qaa- nidaamka ay nagu soo dhoweeyeen aad baan ugu farxnay waxaan leeyahay waalidiinta meeshaan ka maqanna bal waxaa fiicnaad inay imaadaano oo maanta indhahooda iyo dhegahooda ay ku daawadaano Ee, insha allahu tacaala gabdhaha iyo wiilasha waxaan leeyahay qur-aanka saad u akhriseen iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam sii labalaabo maktabka dacwada huulayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya tayeynta madaarista qur-aanka kariimka ku yaala degmooyinka deegaanada huulayada hiiraan waad mahadsantahay cazaam maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulaay ee wilaayada abaay ayaa dowro sharci ah u qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada ah beesha jiido oo ka mid ah beelaha dega degmadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey waxay ahayd dowro sharci oo duruusteeda muhiim u ahayd odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha jiido oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee baay si gaara degmada buulafulaay waxay socotay dowradan muddo toddoba maalmood oo xidhiidh ah taasoo xambaarsaneyd magaca sacad bin mucaad waxay muddadii ay dowrada socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha talooyin la siinaya reer jiido ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladii loo qoondeeyey dowradan xafladii gunaanudka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafulay taasoo ka dhacday deegaanka degfuuro hoos yimaada degmadani ugu horeyna qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer jiido ee ka qaybgalay dowradan ayaa soo bandhigay duruustii ay soo qaateen كذا او معنا 40 او حدي افرتنا حديث ان أنا لما بيت ان اخرس ان شاء الله يا هجمنا ان شاء الله بسم الله عن جندب ابن عبد الله ال- رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قام يدي من قتل لم أكيو تحت راية عمية راية إن الآنك لم أكرأ سيو يدعو أو يسويني عصبية قبيل لما أو معنى يد يسويني oo amas yansuru oo yasgaargaarnii casabiyatan qabiilnamo oo yad yasgaargaarnii faqidlatun jaahiliyatun macnaa yowaal oo jaahilnimo ka yoylamihi wacan jubeer ibnu mudcim ana rasuululahi sala allahu calayhi wasalam qaala gaam yidhi laysa minaa nugu mid maag man dacaa lam aka wiiy ilaa casabiyatin qabiil macnaa yaswiiy walaysa minaa nugu mid maag sidoo kale waxgaradka beesha jiido ee dowladda loogu qabtay deegaanka degfuur ayaa ka warbixiyey dowladan muddada ay socotay iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen ana oo ah shariif xasan yuusuf oo ha qaybgalnooti dooro sacad ibnu macaad uun ha qaybgalnooti goola tagnus haqowanna oo enyaa tuulo oo degfurya ra'shina degmeeta buulofalayle gobola keeka bayle ilaahay baa mahad isa leh mahad dhammaystirna ilaahay isa leh ثم كدب ولايات إسلام لي محد سلي ثم كدب الأدنوس أو كوبش تهل ميل بقرامها أهرسا إذا عدها بساش مجوي قامنيا شريف إبراهيم يا أكوانيا معنا دوري يا معنا هالمنوتي دوري دي ون هالمنوتي ديغان إكو أمدكت دكفوري يا هالمنوتي ديغان إيقام رأشنيو degmeeta buulfalaya ra'shiniid macnaa oo gobolka baayalek kulley insha allaahu ilaahya maxad asalih un macnaa oo degfuur un oo duuraha holmanuuti ilaahyaanu kolmasibi ya ilaahya asa maxadlih macnaa tuma bacdigiis olamaat nuka abaabultay oo deegaanak degfurolnu sawaytibi ya maxad ya asalih macnaa dooraadii ka bacd gaamha fa'iidnaa kadaab oo macnaa الدرس المهم لعامة الأمة يا كذاب هي يعملنا هفيدني يا أخرسني كذاب هي بعديس أربعون حديثا في ذم التعصب القبلي يا يا كذاب سيا معنا يا أخرسني ثم مركز كبعد كل إن شاء الله مجاهدين هرك الله ول معنا أو دينة إسلام un oo usbuuc oo sagaal urug un ataa un bardhaanay un nuu haf'iidaanay culamaa'dii nus akhrisaatay ajar i xasanaad allah jise ka bacde mujaahidiin jiniis horka allawul gaala alajowshe gaala alajowsh mujaahidiin horka allahwul waa mid ka mid ah silsiladaha dowraadka ee maamulka islaamiga ee degmada buulafulay uu qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda si dhinac walba oo ka mid ah qeybaha dadka wax loogu siyaadiyo majaalkiisa aad baad u mahadsantahay bashiir ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada abakool ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada xudur xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya dowladan oo socotay muddo shan iyo toban maalin ah waxay ka socotay deegaanka busley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaana ka faa'iidaystay dad kor u dhaafaya konton ruux oo isugu jiray rag iyo dumar waxaa dowladan lagu qaatay kitaabo kala duwan oo sharci ah islamarkaana ay wax badan ka faa'iidaysteen dadkii dowlada loo qabtay munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay dowladanna lagu soo xirayay oo ka dhacday gudaha deegaanka busley waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin culumo waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kala duwan shiiqaadanyare oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool dhanka kalena ka mid ahaa culummadii dowlada bixinaysay ayaa ugu horeyn munaasabada ka jeediyey kelimad tawciye ah oo dardaaran u badan walaalayaalow diinkan ilaahay faa'iidaysinen owlaadeen aan faa'idaynen owlaadeen dad akhyaardheer nagaden mayweli adi mas-uulku ee mas-uulnimaanijayme waa lan walli weydiyaw eme walliki su'aale qiyaame walliki su'aale owlaadita iyo dita qiyaame lika warsade may hoole nindirwayti lanki su'aalawmale may adduunye may waa inkasbadu waayin lanki su'aalawmale laakiin diinka ilaahay bartay hagaajidey xumaanta ku reebtay wanaagga ka toosiday diinka ilaahay indirtay ilaahay wala kiinsii aniada diinka tarbiyaytu nicmo owlaado nicmadaas meel ilaahay inka talagalay hal maryood intaasaa ka koobe wa jazaakum allahu khayran mid ka mid a odayaasha deegaanka oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dowlada wax badan ay ka faa'iidaysteen askarka faa'iido badanaa kula kulugni deegaanka warta busleyl raw deegaanka dabadaba iyo gariswiinani ka taal ilaa hudur hooseedas yaa deegaanka i maysin sheegane muddo tumo i yoonay shan maalmoode ayaa asharkan dareeri tan kaleete dad umahan fadheedayay asharkaas konton iyo lisay ada diraw asharkaas faa'iido badan waana goobno eleeytay waana lankii akhrisidila idan dareemo yaa kula kulan qaar ka mida ardaydii nasiibka u yeelatay dowradan ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen من ربك ربك ما إي ربي الله عز وجل سؤال من نبيك جواب نبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما دينك جواب ديني الإسلام سؤال لماذا خلقنا الله تعالى جواب لتوحيده وعبادته وحده سؤال بما عرفت الله جواب بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ماذا نقول مايكا غوران قبل النوم اندرميدي كور مايكا غوران جواب باسمك اللهم أموت وأحيا ياك غوران واي باسمك إذنك يا اللهم إلهي أموت كدمدان وأحيا وأنا كنولدان سؤال ماذا نقول مايكا غوران بعد الاستيقاظ من النوم hindurmeedi miduun ha ku buraaragna baadije mayka goolan jawaabtu wali waa alxamdulilaahi aladii axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur waxay dowradan qayb ka tahay dowraad taxana ah oo si xawli ah kaga soconaya deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga magaalooyinka xuduriya waajid ee wilaayada bakool waxaana dowradan ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo nasiib u yeeshay in dacwada la gaarsiiyo aad baad umahadsantahay abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu